hay-adda maariinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta munaasabad kooban oo ka dhacday garoonka adancadde ee muqdisho waxa ay dowladda imaaraadka carabta kala wareegtay sheexnad gargaar ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka sheexnadan gargaar ayaa waxaa waday mid ka mid a diyaaradaha xamuulka qaada ee dowladda imaaraadka carabta waxaana lagu wareejiyey mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maariinta musiibooyinka qaranka soomaaliya doctor axmed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maariinta ayaa sheegay in mucaawinadan ay gaarsiin doonaan shacabka soomaaliyeed ee danta yar iyo kuwa barakacayaasha ah maadaama haatan la gudagelayo bisha barakaysan ee ramadaanna
waxaan halkan u nimid inaan la wareegno shixnad gargaara oo nooga timid waddanka isultanka imaaraadka carabta alimaaraat alcarabiya almutaxida kaasoo run ahaantii qayb ah ama ka mid ah gargaarka mar walba ay la garab taagan tahay dowladda imaaraadku shacabka iyo dowladda iyo ummadda soomaaliyeed shixnadan gargaarka oo ku soo beegantay xilli ramadaankii uu foodaynagu soo hayo oo maalmo dhow gudahood ramadaan bilaabmayo ayay si gaara waxay maaragtay uga qayb qaadan doontaa afurinta iyo iyo gargaarka loo fidinaya dadka soomaaliyeed xilliga bisha ramadaan gargaarkani wuxuu hordhac u yahay gargaar kale ama gargaaro kale oo xilliga ramadaanka ay dowladda imaaraadka ugu tala gashay inay soo gaadhsiiso ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay shacabka soomaaliyeed run-aantii hay-adda maarinta musiibooyinka farxad weyn bay u tahay maanta inay mar kale la wareegto shixnadan gargaarka iyadoo aan ognahay dowladda imaaraadku inay mar walba u soo dirto gargaar joogto ah iyo taageero mar walba joogto ah oo ay siinayso dadka iyo dowladda soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan ognahay hay-adda maarinta musiibooyinka markii dib loo yagaleelay ee dib loo dhisay adii gargaarka ugu horreeyey ee la wareegtay ee ummadda soomaaliyeedna anfacay oo xilligaasoo abaar adag weliba ay jirtay inay ka timid dowladda imaaraadka carabta runaantii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo maaragtay ummaddaas aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan maaragtay ka mahad celinaya gargaarkan maantana soo gaadhay oo diyaarad keentay oo insha allah ay daba socdaan gargaaro kale iyo inay lasoo raro maraakiib iyo laftooda xuseynaya aad iyo aad baan runaantii uga mahad celinaynaa dowladda imaaraadka gargaarkeeda iyo garab istaaggeeda iyo mar kasta taageeradada ay la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa waana waana maaragtay xusuusnaan doonaa garab istaagkiinna iyo taageeradiinna mar walba aad noo fidinaysaan si kastaba hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa horay sidan oo kale ula wareegtay shixnad gargaar ah oo ka timid dowladaha taageera dowladda dhexe ee soomaaliya kuwaasi oo lagu wareejiyey qoysas danyar iyo barakacyaal ah